dowladda ingiriiska ayaa ku jahawareersan sidii ay ka yeeli lahayd dadka soo galootiga ah ee kusoo qulqulaya gudaha dalkeeda kuwaasi oo iminka soo buuxdhaafiyey dalkaasi taasi oo keentay in xukuumadda london ay qaadato go-aan lagu yareynayo dadka soo galootiga ah ee ka imanaya qaar ka mid ah waddamada caalamka iyadoo ay dhibaatooyin kala duwan ka jiraan gudaha dalkan ayaa haddana dowladda ingiriiska kol sii horreysay xayiraadaha ka qaaday dadka soo galootiga ah ee dalkaasi taasi oo qayb ka ah sidii lagu soo nooleyn lahaa dhaqaalaha sii hoobanaya ee dalkaasi arrintan ayaana waxaa si adag kaga hor yimid xubnaha mucaaradka iyo wasiiro ay ka mid yihiin kan arrimaha gudaha iyo kan ganacsiga ee dalkaasi kuwaasi oo si adag kaga soo horjeestay qorshayaasha ay kol sii horreysay qaadatay xukuumadda balse waxa ay isku waafaqeen in maslaxada dalka la fiiriyo maadaama ay wajahayaan dhibaatooyin dhaqaale go-aankaasi kadib waxaa bilowday in kumanaan ruux oo soo galooti ah ay kusoo qulqulaan gudaha dalkan kuwaasi oo isaga kala yimid waddamada ku yaala qaaradda aasiya iyo afrika mar kale ayay haddana xukuumadda london oo culayso kala kulmaysa go-aankii hore ee dalkeeda ugu fasaxday inay soo galaan qaxootiga kolkaasi oo ay dano gaar ah ka lahayd balse iminka ay dareemayso culayska ka dhashay arrinkan tani ayaa keentay in dowladda ingiriiska ay qaadato go-aan ka duwan midkii hore wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda britain ayaa qaaday go-aan ay dalkeeda kaga tarxiilayso dadka soo galootiga ah ee sida aadka ah u soo buuxdhaafiyey waddanka kuwaasi oo loo daabulayo waddamada ku yaala qaaradda afrika oo ugu horreeya dalka ruwanda ee ku yaala qaaradda afrika waxaa la yaab leh in dadka la tarxiilayo ay ka mid yihiin xubno horey uga tirsanaa xukuumaddii burburtay ee dalka afghanistan kuwaasi oo la shaqaynayay isbahaysigii ay horboodaysay dowladda maraykanka kaasi oo ay qayb ka ahayd dowladda ingiriiska balse markii lagu danaystay kadib ay hadda la kulmayaan dayacaad kaga imaanaysa dowladihii ay la shaqaynayeen saraakiil ka tirsan ingiriiska siyaasiyiin iyo xubno kale ayaa si adag uga hor yimid go-aanka ay gaartay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda london kaasi oo ku aadanaa in duuliyo hore oo ka tirsanaa ciidamadii cirka ee xukuumaddii dabadhilifka ahayd ee afghanistan loo musaafurinayo dalka ruwanda iyada oo marmarsiyo ka dhiganaysa in dalka ingiriiska uu ku yimid mid ka mid ah doomaha ay isticmaalaan dadka sida sharci darrada ah kusoo gala dalkeeda wargees ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay in hogaamiyaha kiniisadda magaalada liverpool ee dalka ingiriiska uu tibaaxay in uu jiro waajib akhlaaqi ah kaasi oo ay xukuumadda britain nabadgelyo ku siinayso duuliyahan hore ee ka tirsanaa xukuumaddii camiilka ahayd ee afghanistan ayna dowladdu samayso ficil habboon islamarkaana tasxiixin ku samayso qaraarkan qalafsan ee ay gaartay xaaladda uu ku sugan yahay dagaalyahankii hore ee afghanistan waxa ay muujinaysaa dhibaatada ay dowladdu samaysay iyadoo dhammaan dadka ku yimid doomaha yaryar ay ula dhaqanto sidii dad dembiilayaal ah oo kale ayuu yidhi madaxa kiniisaddan ku taala magaalada liverpool ee dalka ingiriiska waxa uu intaasi ku daray in ay waajib tahay in duuliyahan loo ogolaado in uu sii joogo dalka ingiriiska siyaasad ahaana looga faa'iidaysto wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu aaminsan yahay aragtida ah in loo adeego islamarkaana si shuruud ah lagu soo dhoweeyo dadkii horey ula shaqayn jiray dowladda loona ogolaado inay sii joogaan dalka ayna nolol fiican halkaasi ku helaan sidoo kale maamulaha hay-ad isku xirta macaabidda kooxaha siiqiyiinta ku leeyihiin dalka ingiriiska ayaa isna weerar afka ah ku qaaday xukuumadda london isagoona ku eedeeyey inay qaaday siyaasad qalafsan marka laga hadlayo magangeliisiinta dadka soo galootiga ah wuxuuna ninkan si adag u dhaleeceeyey qorshaha ay iminka dowladda waddo ee ay ku doonayso inay dadka soo galootiga ah uga tarxiisho dalka ruwanda arrinta ay sida adag u difaacayaan baadarayaasha iyo madaxda kiniisadda ee dalka ingiriiska ayaa ah in la dayaco dabadhilifyadii hore ee dalka afghanistan waxayna soo jeediyeen in dowladdu ay dib u eegis ku samayso nidaamkeeda ay ku wajahayso dadka soo galootiga ah si gaar ah dagaalyahanadii hore ee dalka afghanistan kuwaasi oo ay sheegtay inay waajib tahay in indhaha laga laabto sifo weliba ay ku yimaadeen dalka ingiriiska wargeeskan ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in duuliyahan hore uu ka qayb qaatay howlgallo militari oo ka dhan ah imaaradii islaamiga ah ee afghanistan ilaa lagu tilmaamo inuu ahaa xarig adag oo udubdhaxaad u ahaa xulufadii duulaanka ku qaaday dalka afghanistan balse hadda camiilkan ayaa dareemaya in gebi ahaanba la iska hilmaamay gaar ahaan dowladda britain oo uu magangelyada u soo raadsaday waana waajibka dabadhilif weliba oo la shaqeeya shisheeyaha kusoo duulay waddamada islaamka diintiisana ku iibsada shilimaad yar hogaamiyayaasha siyaasadda iyo saraakiisha militariga ingiriiska ee dhaleeceeyey arrintaani waxaa ka mid ah jenaraal hore oo ka tirsan xukuumadda london waxaana dhammaantood ay si cad u sheegeen in ay waajib tahay in duuliyahan looga faa'iidaysto khibraddiisa dagaal maadaama uu ka mid yahay kuwii sida gaarka ah ula shaqaynayay dowladooda intii uu socday dagaalka afghanistan go-aanka ingiriiska kuma koobna duuliyahan oo keliya balse waxa uu saameynayaa dhammaan dadka soo galootiga ah ee ku sugan dalka ingiriiska kuwaasi oo ay hadda xukuumadda qorsheynayso in ay u tarxiisho dalka ruwanda ee qaaradda afrika waxaa dalka ingiriiska ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayaan xubnaha xisbiyada siyaasadeed ee ka dhisan dalkaasi kuwaasi oo ay kaga soo horjeedaan go-aankan cusub balse haweeneyda ah wasiiradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa si cad u sheegtay inay waajib tahay meelmarinta qaraarkan iyadoona xustay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku dhaqangelin doonto siyaasadda tarxiilka Being relocated to Rwanda الانتقال إلى رواندا ليس عقابا ولكنه طريقة مبتكرة لمعالجة مشكلة رئيسية لتصحيح الاختلاف in ruwando loo guuro ma ahan ciqaab balse waa hab cusub oo wax looga qabanayo dhibaatadan ugu weyn si loo saxo farqiga u dhexeeya dariiqyada socdaalka ee sharci darrada ah iyo kuwa sharciga ah waxayna sidoo kale hubin doontaa in ilaalinta dawliga ah la siinayo dadka baahida dhabta ah u qaba ruwanda الهجرة غير القانونية والقانونية وسيكفل أيضا توفير الحماية الدولية لمن هم في حاجة حقيقية إليها في رواندا Rwanda.
dowladda ingiriiska ayaa sameysay hoteelo waaweyn oo ay ku qaabisho dadka soo galootiga ah kadib markii ay qaadatay go-aankii hore ee ahaa inay albaabada u furtay dadkaasi mid ka mid a dadka ku sugan hoteeladan ayaana sheegaya in dowladdu ay ku fashilantay ilaalinta iyo in dadka soo galootiga ah ay siiso xuquuqdooda
هاي احباط نفسي يعني يعني م- كل لجنه انسانيه هاي هاي قرار وخاصه لشخص مثلي waa niyadjab nafsi ah daadgurayn kasta iyo go'aan weliba gaar ahaan qofka aniga oo kale ah taabanaya waxaynana tusinaysaa arrin kaasoo ah fashilka ay dowladda ingiriisku kala kulantay ilaalinta iyo in dadka soo galootiga ah ay siiso xuquuqdooda يدل على آه، فشل الحكومه البريطانيه في آه، في آه، حمايه واعطاء اللاجئين حقوقهم siyaasadda dowladaha reer galbeedka ayaa ku dhisan danaysi waxaana tusaale muuqda u ah go-aanada iska soo horjeeda ee ay qaadatay dowladda ingiriiska taasi oo markii hore u ogolaatay in dalkeeda ay soo galaan dadka soo galootiga ah xilligaasi waxaa dalkani ka jiray asmooyin kala duwan oo xagga dhaqaalaha ah waxaana sii hoobanayay dhaqaalaha dalka soo dhoweynta dadkaasi ayaana xilligaasi ahayn mid ixsaan ah balse waxaa ku hoos duugnaa dana kale oo guracan iminka ayuu bannaan ka yimid wejiga dhabta ah ee go-aankii hore waxaan aragnaa in ingiriisku uu go'aansaday in dalkiisa uu ka musaafurinayo dadkii uu horay magangelyada u siiyey waxaana la yaab leh in xitaa go'aankan aysan ka badbaadin camiiladii horay ula shaqayn jiray dowladda ingiriiska